وعاد وثمود وقوم إبراهيم نبي إبراهيم قلديس وأصحاب مدينة يا قلدي مدين دقي جرتي شعيب لاطرة والمؤتفكات نبأ المؤتفكات تيل أفكن بيي إلا دبرهجي وقوم لوط وركو دي ميانوينا أتتم رسولهم بالبينات ummadaha laleeya wax ku qaata rusushoodii baa mucjisooyin ula yimi famaa kaana allaahu liyadlimahum ilaahay kuma gardaroonin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun nafahoodii bay meel kaga dhaceen oo ay ku xadgudbeen intanoo qolo ilaahay uu leeyahay casharo ayay taariikhda caalamka kaga tegeen iyo raad xuruubta iyo dagaalada gaaladu maanta ay muslimiinta ku laynayaan halka ay ka wadeen bay u badnayd barta imika ka wadaan halkaasay intanoo qoloba ka ag dhoway haddii ay tahay qawmu nuux dee waa eryadan imika lagu dagaalamayo qawmu ibraahim namruud eryada uu joogay waa januubu ciraaq meelahan iminka maraykanku ay ciraaq ka weerareen ayay iyaduna ahayd ardu mawsel laftigeeda halkaasaa ciraaqun bay ahayd laakiin ma waqooyiga mise waa koonfurta ahlu taariikh qaarna mawsilkay ku sheegayaano xagga waqooyiga qaarna xaggan januubka iyo najaf iyo meelahan iminka la isku haya nimankan mutafikaadka la yidhahdo laftigoodu waa in yaruun waa xadkan ciraaqiya cumuuman alla waxa uu tilmaamayaa bal dadkaasaa kibray oo dad iyo dunyo wixii la siiyey ku faanay oo ummadaha ku gardaroodae bal warkoodii hala diraaseeyo oo hala eego haddii ilaahay uu gaaladii ka soo warramay iyo astaamahooda iyo abaalkoodii halkuu ilaahay marinayo bal awliyada ilaahay eeg ee la doonayo inaynu sheeganno un maaha ee la doonayo inaynu qaadanno muwaasafaadkan iyo tilmaamahan ilaan arrinta waxaa lagu miisaamaya camalka camalkaa lagu miisaamaya ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegayo muuqaalkeenna iyo awoodda dhaqaale aynu leenahay waxaa lama eegayo waxa la eegaya qalbigeenna iyo camalkeenna waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun walmu'minuuna walmu'minaatu baa ilaahay wuri ragga iyo dumarku alla rumeeyey taasee wada socdaan wax la kala qaadaya maaha dadku gaaliya islaam buu kala baxsan yahay rag iyo dumar uma qaybsana oo dumarkana halkaa looma saaraya raggana halkaa looma saaraya maxay anfacayaan rag bilaa dumara iyo dumar bilaa raga way isku wada dhaaban yihin usradu labadaasay ka koobanta rag iyo dumar bay ka koobanta laakiin gaaliya islaam baa ilaahay u kala qaaday ummadda musalaxa qur-aanku uu bixinayo iyo eray bixinta iyo qaybu waa kuwa saasaanaynu u qaadanayn say gaaladu dadka u waxyoodaan in badan isugu diraan maya taasi waa qismatu shaytaan wa ahli shaydaanka iyo cafaaridiisu dadka say u qaybiyaan maaha sida loo raacaya waa suu ilahay u qaybiy bacduhum qaarkood awliyaau bacdin iyaga ayaa isxiga mar hadday dad muuminiina yihiin rag iyo dumarba iyaga ayaa gacalisu ah oo iimaankay ku walaaloobeen qurbu ladyaani axsanu min qurbi labdaan dadka jirkooda isku dhowaado oo ay kala farcamaan oo ay isku abtirsadaan waxa ka dhow iyagoo diinta isugu abtirsada waa taa nasku sida uu tilmaamayo haddii raggaa iyo dumarkaa munaafiqiintii iyo kuwan mu'miniintahay ay isku abtirsiima yihiin waa kala ummada sidaa aayaadku u kala qaadeen odaygii iyo islaantii inankii iyo aabihii hadday labadan qolo ku kala jiraan laysku tirin maayo isku liistna maaha laakiin hadday iimaankan ku wada jiraan waa isku liistay ku qoran ilaahay agtiisa iyo ummadda wanaagsan agteeda bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruufi waxa wanaagsan bay faraan weeyaan hawna canilmunkari xumaantay diidaan wayuqiimuuna asalaata cibaadada salaaday si wanaagsan u oogaan wayuutuuna azakaa sakada aynu soo marnayna way bixiyaan wayutiicuuna allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisana way aqbalaan oo way yeelayaan wixii la faro ulaa'ika baa ilaha uhi kuwaa qaaligee sarreeya sayarxamuhum allah ilaahay baa u naxariisanaya bushaaraysta ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmad baleh lixdaa sifaa ilahay u isku daray wanaag la faro xumaan la diido salaad la ooga sake la bixiyo ilaahay rasuulkoo la adeeco intaa wey arkaanulislaamkii baad arkaysaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar ayaa laga horraysiiyey waayo ilaahay wuxuu ogsoon yahay camalkan caamka ah ee ummadda loo qabanayo iyo islaaxintan guud inay kaga adagtay dadka tagaarka ah in iminka aada gooni isaga cibaadaysato masaajidka iyo guriga iyo tusbaxa iyo dikriga iyo aada gaar isaga wado xataa salaaduba ha kugu badbaato oo soom iyo xaj baad la timaadide way kaaga sahlantahay marka laydhaha hawlgal ummaddaa samee danta guud galo wixii wax kharibaya joojiyo marka arrimaha caamkaa laga igo dadka in yar baa isu taagto ilaahay u diyaariya laabtooda waa socotay laakiin bushaaradani ulaaika sayarxamuhumullah sifooyinka lagu mutaysanaya taasaa waraysa abaalkiina waa tanoo ilaahay waxau uhi wacada allaahu lmu'miniina waalmu'minaat ragga iyo dumarka alla rumeeye waxa ilaahay u yabahu u diyaariyey u meel dhigay jannaatin tajrii min taxtiha lanhaar waa jannooyin hoosteeda ay qulqulayaan webiyaashii la sheegay qur-aanku uu xusay al anhaaru ashu waa tacriif khaalidiina fiihaa way ku waari wa masaakina dayibatan guryo wanaagsan oo macaan oo sallaxanna waa iyadana leeyihin fii jannaati cadn oo ku sugan beero sugan sugan macnaheed waxa weeyaan aan laga guurayn oo laga gaboobayn alla waxa uu tilmaamay jannada in wax u dheeriyin oo loo weheliyo dadka awliyada ilaahay halkaa rabbi uu ku casuumo waxau ihi waridwaanun min allaahi akbar raalli noqosho ilaahay xaggiisa ka ahaaday baa ka weynba jannada ah daalika huwa alfawzu alcadiim intaasoo isku qoofalina waa liibaan weyn iyo horumar sallaxanoo sarreeya markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam siduu tilmaamay marka jannada ahlu jannuu galaan baa ilaahay waxa uu leeyahay maxaa doonaysa ilaahay maxaanu doonay wax walba noo dhamayso wax walba noo dhamayso waxba ma doonayn waa insaan dhargay dabeedna ilaahay waxa uu leeyahay waxaan idinku dejiyey oo aan idin siiyey raalli noqoshahayga weligayna idin cadhoon maayo ka aamin noqda cadhadii markaasaa ilahay uhi liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada waa raalli noqoshaha ilaahay iyo aragtidiisa yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow jaahid ilkufaara waalmunaafiqiin gaalada iyo kuwa munaafiqiintaa la dagaalan waqlud calayhim ku adkee wa ma'waahum jahannamu hoygoodu waa naartaa wa bi'sa almasiir meel loo noqdana iyada ayaa u liidata masiir meel loo noqdoo dadku ay u laabtaan markaa macnaheedu waxa weeye anigu waan ku adkeeye adiga yay naxariis kaa helin dhankayga khayr kuma hayaan kaafir ilaahay kaadh lagu wanaajiyo kama haysto adigana ayay naxariis kaa helin wey cudurkanay dee qabaan cadaawadanay leeyihiin waxay u howlgelayaanna waa kan yaclifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaanay odhanin hadalka ah lagu soo eedeeyey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam caydiisa iyo qur-aanka walaqad qaaluu waxay yidhaahdeen kalimata alkufri kelmaddii lagu gaaloobayay wa kafaruu bacda islaamihim intii ay hogaansameen kadibna way gaaloobeen hadda waa cayday caayeen nebiga iyo asxaabta waa kaawey caayada la caayo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabta sidaasaa qur-aanku u caddeeyey in loogu gaaloobayo hadduu laydhaha qofku waa gaaloobayna wax sahlan maha axkaam baa ka ratib maysa ay ka mid tahay marka ugu horeysaba tii ay wada joogeen isku qoyska ahaayeen inay ka furmayso hadday iyadii gaalowdana way furmay hadduu isagii gaaloobana wuu furmay labada waa kala tegay caqadkii baa go-aya wixii kala daa calaaqadii ka dhexaysay labada qof way go-aysa ee dhaxal lahayd ee wilaayo lahayd ee nikaax lahayd intuba kalimat alkufr waa cayda aynu ka soo warramayne nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay u geysteen iyo islaamka wahamuu waxay dooneen bimaa lam yanaaluu waxaanay gaari karayn oonay hawaysanayn oo a nebiga dilkiisa sagaal qof ba ama dhowr iyo toban qof ayaa isku dayay intay awr kusoo eriye nebiga awrtaa naga diday inay idhaahdaan markii safarka lagu jiray meel garbaa ay ka tuuraan meel garbaa isagoo nebigu ka tallaabaya ayay dabeetana awrtii soo baceeyeen ay soo didiyeen hirrig iyadoo iseriyanaysaa lagu soo hagaajiyey ilaahay baa u warramay oo dabeedna dhan buu uga baydhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wamaa naqamuu kumay colaadininoo kumay nicin ilaa an agnaahum allahu warasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ka qani ayaa ku kaafiyey oo wax ka siiyey min fadlii dheeraadka ilaahay ilaahay dheeraadkiisu rasuulku wax ka siiye ilaahayna waa siiyey wixii la siiyey dad iyo dunyo way uga dareenba shukri ma jiro alla wuxuu u tilmaamay inay fursad haystaanoo wuxuu ihi fain yatuubuu yaku khayran lahum hadday ilaahay usoo noqdaan fursad bay u tahy yaku waxa u noqon doonaa ficilkaa towbadaahi soo noqodkaasi khayran lahum wuu wanaagsan yihi xalka keliya waa ka addoon dembaabay xalkiisu waa ka wain yatawallow haddii ay sii jeedsadaan yucadibhum allahu cadaaban aliiman cadaab kulul baa ilaahay u cadaabi doonaa fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba wamaa lahum uma sugnaanin fi lard dhulka dhexdiisa min waliyin walaa nasiir weli ma leh haddii balaaya timaada wax ka hor joogsada nasiirna ma leh wax markaa ku guntada oo ka daba taga ciddii wax u geysatay wa minhum wa minhum wa minhum baynu markaa ku jirnay munaafiqiintii siduu ilaahay u fadeexadaynayay wa minhum waxaa ka mida buu ilaahay yidhi man caahada allaha mid ilaahay u ballan qaaday isaga oo le lain aataanaa min fadlihi ilaahay dheeraadkiisa hadduuna siiyo oo uu duunyana siiyo lanasadaqanna waxbaanu ka bixin doonaa walanakuunanna min alsaalixiin kuwa wan wanaagsana deeqda ku fiicnaadana waanu noqon doonaa ilaahay hadduu deeqna siiyo wala cidina inaan naga deeq badanayn dabeetana dadka wanaagsan baanu noqon qaar ballantaa qaadaa munaafiqiinta ka mida buu ilahay falamaa aataahum min fadlihi ilaahay dheeraadkiisii markuu wax ka siiyey bakiluu bihi way ku adeygeen watawallow way sii jeedsadeen wahum mucriduun iyagoo afka sii maroorinaya labadanoo la israaciya waxa weeye macnahooduna ma soo jeedo muuqaalkooduna ma soo jeedo macnaha jir ahaan way u dhaqaaqeen hami ahaanna kuma jirto inay soo laabtaan horay bay ka dhaqaajiyeen fa acqabahum ilaahay wuxuu ku dambaysiiyey oo cidhibtoodii uu ka dhigay nifaaqan fii quluubihim munaafiqnimo qalbigooda yuururta natiijadii arrintooda waxay noqotoo loo dambaysiiyey acqabahum wuxuu cidhib uga dhigay waxay dhaxal u heleen munaafiqnimo qalbigooda ahaatay ilaa yawmi yalqownahu ilaa maalinka ilaahay la kulmayaan munaafiqnimoay qaadeen markaasay ku noolaan markaasay ku dhiman ilaa ilaahay kula kulmaan bimaa akhlafuu bimaa akhlafu allaha kaga bixidii ilaahay ay kaga baxeen awgeed maa wacaduuhu wixii ay u ballan qaadeen wa bimaa kaanuu yakdibuun iyo beentii ay beeniyeen xaqa awgii ilaahay bay ballan u qaadeen oo ahayd haddaad waxna siiso waxbaanu bixin way ka baxeen oo munaafiqa wuu beeniyey ilaahay iyo rasuulkii iyo qur-aankii iyo ballanqaadkii aakhiraba labadaasaa sabab u ah in balaadaasi ay ku dhacdo alam yaclamuu buu ilahay yidhi miyaanay ogeyn munaafiqiintu ana allaha ilaahay yaclamu sirahum wa najwaahum inuu ogaanayo waxa ay siraysanayaan iyo waxay ku faqayaan marka sirtuna waa waxa qofka qalbigiisa ku jira annajwa faquna waa shayga lala xashashaqaya isaga iyo dhowr qof oo koobani ay afka intay jugiisa siiyaan isa saaraan ay isku odhanayaan miyaanay taa ogeyn wa ana allaha callaamu lguyuub waxa maqan inuu ilaahay aada u ogsoon yahay miyaanay ogeyn dee taa ha ogaade waa canaan qofkaan taa ogsoonayn baa saa u dhiiranay laakiin qofka intanoo arrimood inuu ilaahay iska leeyo ogi ilaahay kama godob galo marka munaafiqiinta dee astaamahooda waxaa ka mid ahaa kolka ay baahan yihiin inay ilaahay dunyo baryaan oo dabeetana wax miyir qababa haddaad aragtaday leeyihin markay waxelaanma waajib iyo sunno iyo shukri iyo ma jiro marka qisadu ama ha sugnaata ama yay sugnaanine waxay sheegaan shay laga odhan karo malaha astaan buu u yahay munaafiqiinta nin la odhan jiray saclaba ibn abixaab oo saxaabigii mashhuurkaa nin aan ahayna waa nin munaafiqiinta ka mid abu ahaa laba qof baa malaa magaca lahaay dabeedna uu busaarsaday oo ilaahay buu baryey duunyo nabigu uri calayhi salaatu wasalaam ii bari sida xadiiska rabadaan tabadee ku dhagaysanayseen dee kolkii duunyadii la siiyeyna wuu dafiray markaasuu jamici iyo jamaacaadkii ka durkay way qoraan kutubahooda oqole mufasiriintu iyo asbaab nusuulka iyaday ku xusaan cumuuman marka laga faaidaysanaya waxa weeye kacad halkan cudurka munaafiqu qabaa waa ballan beena bal ilaahay ka ballan u qaaday ee kaga baxay ma laga sugayaa bani aadam inuu oofiyo lagama yaabo waa astaanta munaafiqu leeyahy aayaadkanina waxa ay ku soo degeen munaafiqiinta lagama ammaan heli jiro oo qofka muuminka ahi halka uu ku jahaysan yahay iyo munaafiqu halkuu ku jahaysan yahay baa kala duwan taargidkiisiiyo halkuu eegaya qofka muuminka ahi waxa weeye cadowgiisa shishe oo shaydaanka iyo ahlu sharka ah kaasuu eegaya doorka kala gudban dadka walaalihiisa garabka oo hareeraha taaganina waa inuu ceebahoodana asturo wixii kharibmana wanaajiyo uun wixii kala firdhana isu ururiyo laakiin munaafiqu kaa shishe indhihiisu ma eegayaan ee hoostaabuu kala haystaa uu la dhacsan yahy laakiin araggiisa iyo awooddiisuba gudahay ku jeedaan gudaha ayay ku jeedaan ummadda hadday kala firdhintooda tahay iyo ceebayntooda iyo dabagelkooda waa cudur ilaahay uu ku ceebeeyo dee adag ka arkaysa astaamaha inay yihiin xaqiiqatanna dee marka ummadda cudurka noocaasi uu kusoo jahaysto daaweyn bay u baahan yihin dadkaas way xanuunsanayaan alaa wax badan oo dee waxaan lagu eedeeyey kuwana waynu arkaynaa laakiin dee in la hagaajiyaa muhiimahoo laga takhalusoo laga baxo dadkii deeqda bixinayay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ugu baaqay in adduunka la bixiyo jihaadka lagu bixiyo masaakiinta la siiyo kii wax badan bixiyeyna kama ammaan helin munaafiqiinta kii wax yar helayna bixiyeyna kama ammaan helin kii wax badan bixiye waxay idhaahdeen bal eega kan carruurtii soo masaariif tiray waa istus kii wax yar bixiyeyna waxay idhaahdeen ina allaha la haniyun can saaci haada kan ilaahay galaankiisa uu ka maarmay bal galaan buu meesha keenaye muxuu ilaahay ku falaya ilaahay waa qani oo ragna xoolo badan bay keeneen oo laga wareero haa-ila qaarkoodna waxay dhahan kol hadduu nebi maxamed baaq jeediyaa in wax la bixiyo ka hadhi maayo galaankaasaan helay labadiiba way eedeeyeen ilaahayna markaasuu labadaba ka dhiciyey iyagiina u jawaabay aladiina kuwa yalmizuuna ceebaynaya almutawiciina kuwa samafalka badan ee min almu'miniina ka mida fi sadaqaati ku ceebaynaya ama fi sadaqaati ku tatawucaya ee ku deeqaya sadaqada ee samafalka xagga sadaqada ah badsaday waa kuwa xoolaha bidan bixiyey waaladiina kuwiina way ceebaynayaan laa yajiduuna aan helaynin juhdahum awooddooda wixii ay kareen galaankaa kuwa la shiriyimina way ceedeeyeen juhdahum juhdigu waa intuu karay fayaskharuuna minhum way ku jeesjeeseen sakhira allaahu minhum ilaahay baa ku sukriyoonayo macnaha abaal waxay u yeesheen in iyagana lagu abaalmariyo taa walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin marka dee halkaana waa khabarkuu noqon karaa aladiina wahum aladiinana way noqon karta munaafiqu markaa nebiga inaanu naxariis ka helin baa ilaahay uu ku guubaabiyo wuxuu ihi istakfir lahum dembi dhaaf u weydii munaafiqiinta aw laa tastakfir lahum ama dembi dhaafa u weydiininaa waa isku mid in tastakfir lahum haddaad dembi dhaaf u weydiisa ilaahay sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu lahum ilaahay uma dembi dhaafayo falan yakfir allaahu lahum marka had iyo jeer kolka dadku ay shay badinayaan ay ku xeel dheeraanayaan farabadnaantiisa kelmadaha halkudhig u noqda markay carabtu shay ku xeel dheeraanayaan farabadnaantiisa waxay odhanayeen qul kadaa sabca sabciin mara aw mia mara sidaynu inaguba u nidhaahno kun jeer baad shaygan ku celisay ama kun jeer baad ayaad ka hadashay marka sabciin amaha laga yareeya amaha laga badiyee wax badan badan haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso laga dhaafi maayo wey fahamkaasina waa ka aayaddu ay kaga jawaabtay markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee doona inuu ku tukado dalika buu ilahay yihi kaasi wuxuu ku yimi biannahum kafaruu billaahi warasuulih ilaahay rasuulkiisii bay ka gaaloobeen wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin kuwa faasiqiintaa ilaahay ma hanuuniyo farixa almukhallafuuna waxa ay ku la dhaceen ay ku mafsuudeen mukhallafuuntu waa kuwii laga dibmariyey jihaadka ee ka habsaamay bimaqcadihim fadhigooda ay fadhiisteen madiina khilaafa rasuuliillaah rasuulka iyagoo khilaafay oo weydaartay oo aan raacin ayay madiine iska fadhiisteen taasay ku faraxsan yihin nebi maxamed inay ka hadheen wakarihuu waxa ay naceen an yujaahiduu inay ku dagaal galaan biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaah dadkooda naftooda iyo maalkooda inay jihaadka ku galaan taa way naceen munaafiq waa laxajeclo badan yihi naf iyo maalba ku laxajeclo wa qaaluu waxay yidhaahdeen munaafiqiintu haddii cidilaha hadashay ama iyagu ay iswaaniyeenna laa tanfiruu fi lxari kuleylka ha u bixina xaaladdu way adagti wax loo bedheeri kara maha waxan cadowgu wuxuu haysto iyo waktiga laftiisa midna looma bedheeri karo laa tanfiruu fi lxar waa runtii muuqaal aada arkayso haddii munaafiqiinta astaan u ahaa dadka muslimiintaa maanta inuu haysto waa naf iyo maalun bay ku bakayleen kulaylka dagaalku uu leeyahy iyo waktiga oo adag oo caalamku dhan uu u jihaystay xagga kufrigu awoodda kufrigu ay isku tubaridatay taasay waajihi kari waaye dabeetana arrinkooda waxa weye laa tanfiruu fi lxar kulaylka yaan loo bixina bal qof waliba aqalka hoostiisa ay iskaga jiro dee wuu ku jiri doonaa ilaa kruuskii ugu yimaado qul waxaad tidhaahdaa buu ilaahay yidhi qofka raaxo ka biday jihaadka ayaa ilaahay u jawaabo wuxuu ihi qul waxaad tidhaha naaru jahannama jahanamo naarta la yidhaahdaa ashaddu xaran xagga kulaylka way darantay low kaanuu yafqahuuna hadday garanayaan hadday maanta qabow bideen meel kulul baa u dambaysa baa ilaahay wii falyadxakuu qaliilan in yar ha qosleen walyabkuu kasiiran in badan ha ooyeen jazaa'an juusuu jazaan waxaa lagu abaaliyey abaalmarin bimaa kaanuu yagsibuun camalkii ay shaqaynayeen dartii markay cadaabka ilaahay galaan qosol wuu yaraanayaa oohinina way badanaysaa ama ifkan intay joogaan ifkan inta ay joogaan waxa la gudbani waxa weeye inay in yar qoslaani badanna ooyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa ummadan ku lahaa markuu waaninayay waxaan arkay haddaa arki lahaydeen la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiiran ule waxa dambeeyaan daha laydinka qaadin haddaa arki lahaydeen qosol wuu yaraan lahaa oohintuna way badan layd ilaahay wuxuu ihi fain rajacaka allaahu rabbi hadduu kuu soo celiyo ilaa daa'ifatin minhum koox munaafiqiinta ka mida fasta'danuuka lilkhuruuji bixitaan ay kaa fasax doonaan ay yidhaahdaan berigii hore habsaana imikaba inaanu baxno noo fasax faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu maciya abadan weligay ha ila bixina walan tuqaatiluu hana ila weerarina maciya idinkoo ila socda caduwan idinkoo ila socda cadowna ha ila weerarina iga hadha go-aankaasii ummad kula jihaad baanu u baxaynaa ee fasaxna sii kuwaa iska reebaalay maxaa sababtu ay tahay waxaa la qiimeynayaa taariikhdoodii iyo mawaaqiftoodii hore lama ilaawayo taariikh taariikhdu way qormaysa qofka inaga leexda maalinta xaalad way adagta ama qofka maalintuu awood leeyahay wixii uu hirgelin lahaa inoo hirgelin waaya ee dambena marka dambena isa soo suubiya ee burush isa soo mariya maya taariikhdiisi baa u qoran nimankii munaafiqiintaa dabeed waxaa la yidhi inakum idinku radiitum bilqucuudi fadhi baa raalli ka noqoteen awala maratin kolkii u horreeyey tabuuk loo baxayay fadhi baa jeclaysateene faqcuduu maca alkhaalifiin dadka hadhaya la hadha na raaci maysaan annaga maalintii xaaladdu ay adkayd kal hore la dagaal galayay kol haddii aad igaga baxday maxaan kugu aaminaa maanta shalay haddaad ikhiyaamaysay oo aad islaba rogtay maanta in hadduu seexdo waa isagii uu soo tooso taariikhdaasaa loo dhigay alla wuxuu ihi walaa tusalliha ku tukanin calaa axadin minhum maata abadan mid iyaga ka mid oo munaafiqiinta dhintay ha ku tukanin walaa taqum calaa qabrihi xabaashiisana ha istaagin innahum kafaruu billaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisii bay ka gaaloobeen wamaatuu wahum faasiquun iyagoo alla ka fogna way dhinteen walaa tucjibka waxbayay ku yaabgelinaynoo waxba ha ku farxin amwaaluhum wa awlaaduhum xoolahooda iyo ubadkoodu inama wanaagsan hadday leeyihiin oo iimaanba leh waxba kuwaa ha u habranin ama adduunyo badanoo ay leeyihiin innamaa yuriidu allaahu rabbi wuxuu doonayaa an yucadibahum bihaa inuu ku cadaabo xoolahaa fi dunya adduunyada inuu ku cadaabo ciqaab buu u yahay maalku qofka aan ilaahay rumaysnayn halka qofka maalka uu u yahay mu'minkaa naxariis wa tashaqa inay baxdaaba ilaahay uu doonayaa anfusuhum nafahooda wahum kaafiruun iyagoo gaala ah ninkii munaafiqa ah cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul laodhan jira wuxuu socdaba dee waa naftiiba qabatay kullu ibni aadam ama kullu noole shay mid kastoo nool waa laga maarmaan in loogu yimaado kullu nafsin daa'iqatu lmowt dabeetana kolkii uu dhintay inankiisii cabdilaahi la odhan jiraysna ayaa nabiga u yimi oo dee wuxuu leeyahy balkani aabbu unbuu ii ahaaye kaalay ku tuko qamiiskaaga dhiriskaagu marayna bal inuu naarta ilaahay kaga badbaadiyo dee u geliya oo isii intiiba uu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin markii uu isidhi ku tuko saxaabigii mulhamka ahaa ee cumar la odhan jiray cumar ibnu khataab ayaa nebiga ka joojiyey oo yihi ma munaafiq baad ku tukanaysa sawkii lagu yihi ilaahay dembi dhaaf u weydiinin in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum nebiguna nebi naxariis badan buu ahaayo oo dadka dee wixii ilaahay badbaadinaya isagu inuu uga erga doonaa unbuu jeclaan jiray wuxuu ihi warbal toddobaatan jeer baa la sheegay haddaan doono waabaan ka badina ii kaadi ilaahay wuu ii door geliyeoo istakfir lahum aw laa tastakfir lahum baa layi dee khiyaarkaasaan lahaaye ii kaadi hay afduubin cumarowe cumarna markaa nebigu waa dhaafo dabeedna sidii buu maaragtay jilbaha dhigay oo wax ku akhriyay oo qamiiskiisa iyo kada ninkaad ogeyda waxaad maaragtay soo maray ilaahay baa dabeetana ku canaantay nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii cumar baa la ayiday kolkaasaa ilaahay uhi mid dhinta ha ku tukanin xabaashiisana ha istaagin ilaahay buu ka fogaado waa faasiq waxaa halkaa caddaatay qofku hadduu gaal yahay agtiisa la mari maayo ama aabba ha u ahaaba ama walad ha u ahaaba maya waa ummad kale dadkaa kala qaadi doona walaa tucjibka amwaaluhum wa awlaaduhum dee waladkiisaasuu tixgelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkani ha xumaada ina wanaagsan buu dhalay moralkiisa ilaali buu lahaa waxba ha eegin baa laykaa arrinku dadku waa kala duwan waidaa unzilat suuratun haddii suurad la soo dejiyo an aaminuu billaahi ilaahay rumeeya lagu soo dejiyo suuradda ah wajaahiduu dagaalama maca rasuulihi rasuulkana la dagaalama suurad sheegaysa allah ha la rumeeyo oo nebi maxamed jihaadka ha loo raaco suurad leh haddii ay soo degto istaadanaka waxa fasax ku weydiisanayo kolkiiba soo booday ulutawli kuwa xoolaha leh oo minhum iyaga ka mid a ka xooggii iyo xoolaha le inuu dad u horreeyaaba haddii la dagaal gelayo oba ka soo qadimane u horreeyaba wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen darnaa iska kaaya daah oo naga tag naku nakun waxaanu noqon doonaa maca alqaacidiin maatida fadhida alqaacidiin waa kuwa fadhiistay hebel wuxuu la hadhay kuwii hadhay waa ceeb wey marka kuwa hadhay uun aanu iskala joogna bay ku odhanayaan natiijada hadalkooda caynkaas iyaguna fasaxna si ha yidhaahdeen laakiin markay dalbayaan waxa weeye maatida inay la fadhiyaan ulu dawli waa dadkii maalka lahaa ee geli lahaa dagaalka raduu buu ilaahay yidhi waxa ay ku raali noqdeen nimankaa waaweyne xoolaha le an yakuunuu inay noqdaan maca alkhawaalif kuwa la khaliif kuwa laga tegey ee markaa guryaha ku hadha ee maatida ee shaqadoodu hoyga tahay kuwaasay la fadhiyeen ay ku raali noqdeen wa dubica waxaa la daboolay calaa quluubihim baa dam laga dhigay fahum laa yafqahuun waxba ma fahmayaan man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun laa yaclamuuna laa yafqahuun waa fiqi la-aantu waxay leedahay ayaan daradaa alla waxa uu xusay laakin irasuulu nebi maxamed waladiina aamanuu macahu iyo dadkii mu'miniintahaa ee wehelinayay jaahaduu biamwaalihim wa anfusihim naftoodii iyo maalkoodiiba ay ku dagaal galeen oo cadowbay la hortegeen wa ulaa'ika kuwa lahum alkhayraat waxay leeyihiin khayr qura maaha alkhayraat wax fara badan oo wanaagsan oo ifiya aakhiraba leh wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwaasaa horu maroo liibaanay acadda allaahu lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha jannadaa webiyaashu hoos qulqulayaano way ku waarayaan way ku waarayaan waa nicmo aanad ku waarayn nicmo lama yidhaahdo waxay doonaysaba haatee kol haddii maalin dhegta lagaa soo qabanayo nicmo lama yidhaahdo dalika alfawzu alcadiim kaasina waa liibaan weyn labadaasuu qur-aanku isdaba wadaa waa liibaan weyn waa liibaan weyn dad badan baa waxay u qaateen waxaan liibaanahay un liibaanyi maal iyo mansab iyo manfacad dunyo la helo inay liibaan tahay bay fahmeen oo ay u qaateen dalika alfawzu alcadiim ilahayna ummadda wuu baraarujinaya waja-a almucadiruuna baa ilahay uhi kuwii cudur daaranayay baa yimoo min alacraabi reer baadiyaha ah liyudana lahum si loogu fasaxo dagaalka inay ka hadhaan waqacada aladiina kuwiina way hadheen oo way iska fadhiisteen oo dagaalkii tabuuk bay ka hadheen kadabuu llaha wa rasuulah ilahay iyo rasuulkiisa kuwii beeniyey waa munaafiqiintii iyaguna sayusiibu waxa ku habsan doona aladiina kafaruu minhum kuwii gaaloobay iyaga ka mid ahaa cadaabun aliim cadaab kulul baa ku dhici doona baa ilahay ui markaa dee munaafiqii mid baadiya iyo mid beledba laysku dariyo kol hadduu mawaaqiftii adkay ka hadhay kol hadduu rasuulkii ilaahay uu ka hadhay iyo asxaabtiiyo xaaladda adag maraya ceeba intanay yeesheen iyo taariikhdu sidan xun inay u qorto iyo tusaale liita inay noqdaan ilaa qiyaamahoo dadka laydhaa ka digtoonaada haddaba dad iskuma jiree waxaa warwaray naafadii iyo ciddii aan dagaalka tegi karaynin oo waxay idhaahdeen qofkii habsaamay haddii sidan loo eedeeyey talowa nagana warka iyagu waa caynkee alla wuxuu ihi laysa ma ahaanin cala ducafaa kuwii tamarta daraa si kastaba tamar daradoodu ha ahaatee iyagoo caruura iyaga oo dumara iyaga oo aan da-doodu ay weyn tahay intaba daciif qofku wuu ku noqon karaa walaa cala almardaa kuwii bukay dushooda walaa cala aladiina kuwa dushoodana ma ahaanin dembilaa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquu waxay bixiyaan maa yunfiquuna waxay bixiyaan maa yunfiquuna oo dee maaragtay dagaalkii wuxuu u baahan yahay dhaqaale hub iyo gaadiid waxay ku galaan ma hayaan afartaa qolo dushooda xarajun dembi ma ahaanin ducafadii mardaagii iyo kuwii fuqarada ahaa laakiin shardi baa loo xidhay idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih rabbi iyo rasuul markay taageerayaalu yihiin wey qofkan maatida ah ee meesha fadhiye loo cudurdaaray kolka aanu dembi lahayn waa kolkuu taageero u yahay oo halka hadduu iska fadhiyo laftiisuu gaalka la jiro oo isagoo curyaaan huunbu halka afka buuraya ama habartiiba halkan cadowga una jira buuraysa u gacan taagaysa iyaduna way ku jirtaa nasiixumay noqonin ilaah iyo rasuulka marka qofka daciifka ah ee macduurka ahi marka uu maajuur yahay ee ajri uu leeyahay ee xaraj iyo dembi aanu haysan qaydkanaa ku xidhan halkaa waxaad ka aragtay arrinku ma aha maxaan ku tarayaa gaalka iyo muslimka ishaya ma muslim baan u helin karaya ma gaal baan iska rabtaagi karaya kelmadun baan iska idhay arrinku maaha kelmadda laftigeeda lagaa raacaya kelmadaasaa dagaalkii ood gashay oo aad kan taageertay iyo kan taageertay taagan idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih shardigaa u fiirso markay ilaahay iyo rasuulka u naseexeeyaan iyo dadka muslimiintaay taageerayaal yihiin wey maa cala almuxsiniina min sabiilin samafalayaasha duushooda dembi ma ahaan in lagu ciqaabo wallaahu kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista walaa cala aladiina kuwii dushoodana xaraj iyo dembi ma ahaanin oo dagaalkay ka hadheen laguma haysto idaa maa atowka markii ay ku yimaadeen nebi maxamedow litaxmilahum si aad u qaata aad gaadiid u siiso qulta aad ku tidhi laa ajidu heli maayo maa axmilukum calayhi dee gaadiidaan idinku qaada ma hayo ayaad ku tidhi saasay dagaalkii kaga hadheen tawallow sii jeedsaday way dhaqaajiyeen dabeetana oo way guryahoodii bay ku noqdeen waa acyunuhum indhahooduna tafiidu waxay burqanaysaa min addamci ilmo xasanan murugo ay ka xun yihiin awgeed iyagoo ka xun allaa yajiduu inaanay helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan waa kooxu timi oo yidhi gaadiid ma haysan hub ma hayno fuqaraanu nahay jihaadka waa ku hamiyaynaa nebi maxamedow wuxuu nasaar oo ragga yaanaan ka hadhin